waa dagaalka soomaaliya kusoo qaaday somalilan horta dagaalkan waxaanu aragnaa dagaal ay wadaan dowladda muqdisho ka dhisan waxaad idaacadaha iyo dadka wariyaasha ah iyo saxaafaddu ay inta badan aan ka maqlay baa isticmaalaya puntland iyo somaliland puntland iyo somaliland isma haya waa laba dirisa waa dad isku mid ah wax aleex caloo horo taariikhana uga dhexaysa oo gaarina ma jirto waxay isu qabsaan ma jirto waxa weeye siyaasad ka timid muqdisho dowladdeeda waxay soo goysay oo ay ku doonayso inay ku xaqiijiso ama hirgeliso inay tahay dowlad ka talisa somalilan inaanay jirin waxa la yidhaha qaran somaliland uu yahay gobol ay xabal ka taliso oo farmaajo iyo ra-isul wasaaruhu ay caalamku u tusayaan inay tahay gobollada ay u talaan mid ka mid a marka somalilan toddoba labaatan sannadood adkaysatay qarannimadeeda iyo hay-adaheeda iyada oo aan wax olaada u gudbinin dowladda xabalka dhisan dowladda imika dhisan waxay la noqotay inay ciidan ku caburiso somalilan dad badan baa yidhaahda sababta waxaa kiciyey ciidanka somalilan muxuu tukara ku tegay ciidanka somalilan tukara wuxuu tegay laba kun iyo saddex iyo tobankii wuxuu tegay laba kun iyo shan iyo tobankii ciidanku dalkiisa halkii uu kolba ku habboon markaa ayaa loo ayaa loo rabaa dembi maan uu gelin ciidankaygu hadduu dalkiisa meel kamida degay waanu degaya waxuu gudanayaa waajib dastoria marka anagu maanaasan xuduudada ay sameeyeen tana ingiriiska iyo taaliga udhexey maanaan sameyn waa wax caalamiya